madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo oo ka hadlayey sanad guuradii labiyo labaatanaad ee kasoo wareegtay aasaaska booliska somalilan ayaa sheegay inay dalka ka jirto dimuqraadiyad islamarkaana uu furan yahay tartanku wuxuu se xusay in loo baahan yahay in tartankaasi noqdo mid waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka waxa uu madaxweynuhu ka digay waxyaaba amniga waxyeeli karaya isagoo hambalyo u diray ciidamada booliska waa la iska hor imanayaa danaa la kala leeyahay qaab kala duwan wax loo arkaa laakiin farsamo iyo cilmi iyo aqoon iyo nidaam baa lagu kala baxaa wixii nidaamkaa ka baxsan ee nabadgeyana waxyeelaya cid laga yeelayaa ma jirto boliiskuna wuxuu u samaysan yahay inuu nabadgelyada ilaaliyo cid kastaba ha noqotee marka waxaan leeyahay dadka qaarkood siyaasadda waa la isku qabsanaya waa la iska hor imanayaa laakiin cidna ka yeeli mayno cidna laga aqbali maayo intaynu ciidankeena boliiska ciidamada kale nabadgelyo ilaaliyaanu haysanno in cidna ay waxyeesho oo ummadda iyo dadka nabadgelyadii xasiloonida haysta ay ku cayaarto nabadgelyada iyo xasiloonida aynu leenahay waxaan leenahay aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa ciidamada boliiska madaxdiisa mas-uuliyiintiisa iyo mijihiisaba sida fiican ee qarnimada leh ay hawshaa xilkaa loo igmaday ay u ilaaliyaan waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaadhan baan usoo jeedinaya geesta kale hogaanka guud ee howlgelinta ciidamada booliska somalilan maxamuud ducaale ayaa isna ka warbixiyey falal dembiyeedyadii sanadkii tegay ee sanadkanba ka dhacay somalilan waxaanuu sheegay inuu sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka ay guud ahaan dalka ka dhaceen siddeed iyo toban kun laba boqol iyo labiyo konton faldembi kuwaasoo isugu jiro kuwa heshiis laga gaadhay kuwa maxkamadda ku jira iyo kuwa lagu daba jiro dhinaca kale waxa uu hogaanku sheegay in koob iyo lixdan dil ay sanadkan ka dhaceen dalka kuwaas oo shan iyo konton ka mid ahay dadkii geystay gacanta lagu dhigay halka lix ka mid ahay dadkii falalkaasi geystay ina la raadinayo lagu daba jiro barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa